faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilahantiinba meel walbo joogtaan iyo si walba maqalkaygu idiin soo gaarayaba kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyaha cadaado qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo magaalada new york kula kulmay dhiggiisa dalka maraykanka donald j trump ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo guula wax ku oola ka sheegtay howlgallaa ee qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo beenisay inay joojisay duulimaadyadii tagi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka gobolka banaadir oo kulamo ka yeeshay furitaanka wadooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed oo deegaanada maamulkaasi kaga dhawaaqay dagaal ka dhana xarakada shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo wafdi uu hogaaminayo oo anbabaxay dalka turkiga qodobadaa iyo wixii soo raacay ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco ay khamiisi soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada laba kun sagaal iyo toban warkaasi oo dhan waxaa inoola diyaara saabiriin xasan maxamed saabiriin mahadsanid jile jaamac jile saaxiib yaal ku soo dhowaada warkiioo faahfaahsan madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada new york kula kulmay dhiggiisa dalka maraykanka donald j trump warkan waxaa sii ambaqaadaya jile jaamac jile madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo marwada koowaad ee dalka marwe zaynab cabdi macalin ayaa ka qayb galay kulan soo dhoweyn ahaa oo madaxweynaha maraykanka donald j trump uu sameeyey madaxdii kasoo qayb gashay meertada toddobaatan iyo afaraad ee qaramada midoobay ee ka qabsoontay magaalada new york ee dalka maraykanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada new york ee dalka maraykanka waxa uuna ugu sugan yahay ka qaybgalka shirka qaramada midoobay ee meertada toddobaatan iyo afraad ee golaha qaramada midoobay kulankan madaxweynayaasha maraykanka iyo soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo donald j trump ayaa ah kulankoodii koowaad oo ay isugu yimaadaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo maraykanka horey waxaa usoo wanaagsanaanayay muddooyinkii dambe xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo maraykanka waxaana dhowaan madaxweynaha dalka maraykanka uu qaabilay waraqadaha aqoonsiga safiirnimo ee dalka maraykanka soomaaliya u magacaawday dhanka kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada new york waxa uu kulamo kula qaadanayaa madaxda kala duwan ee qaramada midoobay ee kasoo qayb galay shirka meertada toddobaatan iyo afraad ee golaha qaramada midoobay kulanka labada madaxweyne ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo donald j trump ayaa waxaa ku weheliyey labada marwo ee dalalka soomaaliya iyo maraykanka waxaana kulankani uu noqonayaa kulankii ugu horreeyey ee ay ku kulmaan madaxweynayaasha soomaaliya iyo maraykanka ciidanka xoogga dalka ayaa guulo wax ku oola ka sheegtay howlgallo qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose galad maxamed ibraahim dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ay ku dileen dagaalyahanno ka tirsan ururka al-shabaab war kooban oo kasoo baxay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ahe xalay ka sameeyeen inta u dhexaysa deegaanada ceelsaline iyo gandarshe ee gobolka shabeellada hoose ay ku dileen in ka badan soddon dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab sida ay sheegeen dowladdu kama hadlin dhankooda howlgalkan ee khasaaraha kasoo gaaray sidoo kale al-shabaab kama hadlin sheegashada dowladda soomaaliya ee ah inay dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab ma jirto cid ka madax bannaan dowladda soomaaliya oo caddeynaysa howlgalka dowladdu sheegtay in ay ku dishay soddon dagaalame oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab habeen ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaliine oo ay sheegeen ay ku dileen in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kalena ay qaateen gaadiid dagaal dowladda soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in la hakiyey duulimaadyadii tegi lahaa magaalada kismaayo warkan waxaa sii aanba qaadaya xasan axmed maxamed xasan khasaara hay-adda duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay warar maalmaha soo baxaya oo sheegaya in hay-adda muddo saddex cisha ay joojisay duulimaadkii tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland maareeyaha hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin waxa uu sheegay in ilaayo hadda aysan jirin waqad rasmi ah oo lagu joojiyay duulimaadkii aadi lahaa ama ka imaan lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya gaaraan hay-adda duulista hawada ee ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay in kaliya shirkadaha diyaaradaha la faray in duulimaadka ismaayo ay hay-adaha kusoo wargeliyeen afar labaatan saac ka hor islamarkaasna sharcigaasi uu yahay mid adduunka oo dhan lagu dhaqmo gab ahaanba ayuu sheegay inaysan jirin wax yaraada ah ay saareen duulimaadka aadaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kaasoo gacanta ku haya maamulka jubbaland xilligan uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya carqalad ku noqon kara habsame u socodka gaadiidka hawada lasdan a minute ee adduunka ku gaarsi karnaa marka waxaan taa uga go' leh inuu civilavetionka soomaaliya horumarka uu sameeyey oo uu noqday mid la mida civilaveeshinada caalamka oo kale hadda kayska aad soo qaadanaysoo kale baryahan waxaan ka maqlayay mediaha in kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tegi karin iyadoo laleeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diyuurada ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego inaanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya dayuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya dayuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bylotiska adduunkana waan isla fahanay kood layskula xiriira ayaa jira janalkii sakhdaha ayayna dowladda soomaaliya u martay arrimahan aan hadda ka hadlayey waxaan ku soo saarnay notamkaas marka notamku wuxuu qeexayaa oo keliya waxa ay tahay bylotku inuu ka duulo point a oo point b tago waxa ay tahay inuu maro iyo facilityka soo kordhay iyo wax cilada gashay marka sidaas u ahaa notamka one notam ayaa hay-adda duulista ka soo baxay oo ku amraya byloodyada inay afar iyo labaatan saac ka hor soo codsadaan fasax marka ay u duulayaan kismaayo marka kiina ilaa iyo hadda si habsamila ayuu ku socdaa wax carqaladiina ma jiraan bylotiska iyo civil aviationka shaqaalada technishinka si smootha ayay arrintaas ugu socotaa warkan ka soo baxay maarayaha hay-adda duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku soo-aadaya xilli toddobaadkan in garoonka diyaaradaha cadacadday magaalada caasimadda muqdisho ka duula loo diiday madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed maamulka gobolka banaadir ayaa kulamo ka yeeshay furitaanka wadooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho warkan waxaa sii faahfaahinaya maxamed axmed haybe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash ayaa shir gudoomiyey kulanka degmooyinka gobolka banaadir oo ah mid toddobaadla ah kaas oo looga hadlo xoojinta horumarka caasimadda iyo isla xisaabtanka waxaana isugu yimaada hogaanka sare ee maamulka gobolka banaadir iyo madaxda degmooyinka dhowr ranjado ayaa shirkaani looga hadlay oo ay ka mid ahaayeen xoojinta amniga dhaqangelinta go-aankii duqa magaalada muqdisho ee la xiriiray dib u furista wadooyinka muqdisho ee xiran nadaafada isboortiga iyo canshuuraha kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka gobolka banaadir islamarkaasina waxa uu ka warbixiyey qodobada ka soo baxay kulankani Eh, sidoo kale eh, waxyaabaha loogu hadlay ee shirkani waxaa ka mid ahaa eh, qorshayaal cadcad oo maamulka gobolka banaadir uu kaga gon leeyahay eh, sidii wax loogu qaban lahaa dhinaca amniga ee magaaladan muqdisho iyadoo aanu ognahay eh, tan iyo intii la magacaabay duqa magaalada muqdisho cumar finish inuu ku hoolanaa eh, sidii isbeddel cad oo dhinaca ammaanka ah ee magaaladan eh, loo gaarsiin lahaa iyadoona aanu filayno in dhowaan eh, isbeddeladaasi oo muuqda ay shacabka arki doonaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa deegaanada maamulkaasi kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab mar kale xasan axmed maxamed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagerin ayaa sidoo jira maanta waxay u sheegeen inay ka go-an tahay sidii laiskugu fur lahaa wadooyinka iyo magaalooyinka ay gudoomiyaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe wuxuu sheegay in ka wasaad ahaan xilligan lagu jiro kala guurka uu qorshahoodana ugu horeeyay uu yahay isku furitaanka deegaanada ay gudoomiyeen al-shabaab sida wadada magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo magaalada baydhabo baydhabo iyo hiiraan iyo gobollo kale oo muhiim ah deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaarisay ciidamo fara badan oo ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee wadooyinka lagu furayo kuwaas oo la howlgelaya ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa sheegay in ciidamada koonfur galbeed joogo ay u qaybsamaan saddex qaybood islamarkaasna ay wadaan sida ugu diyaari lahaayeen ciidamada ka howlgala wadda furista ee kala qayb qaadanaya kuwa midooda afrika amisom ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee koonfurta soomaaliya anigoo tixraacaya ee dibuudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka ee transition planka ama kala guurka shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo sidoo kale in line with the un security council resolutionkii with transition planka waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi lahayn wadooyinka isku xidha ee muqdisho iyo baydhabo muqdisho iyo beledweyne iyo muqdisho iyo baraawe iyo guud ahaan ee dalka meelaha runtii ururada argagixisada ee dhibaatada baahan ummadda soomaaliyeed u geysanaysa waxaa sidoo kale ee qaybtan si gooni aan raba inaan ugu xuso ama lagu furi lahaa ee boqool ee gobolka boqool iyo magaalada baydhabo iyo degmooyinka oo runtii aan dhihi karo amsa maanta ee qaybta saddexaad waxay ka howlgalaan dhammaan degmooyinka ee koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan baayo boqool koonfur galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc ciidanka s n a ciidamada daraawiishta iyo ciidanka biliiska iyo ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed waxaan wadnaa reform ciidamada lagu samaynayo iyo diyaarin la diyaarinayo saddexda nooc ay ciidanka yihiinbo oo loo diyaarinayo inay u diyaargaroobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada amisom oo la isugu furi lahaa jidadka jidka xamar iyo isku xiro baydhabo jidka xamar iyo isku xiro baraawe jidka isku xiro bakool iyo baay iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska ah hadda uu ugu dambeeya shabaabkana laba gobol oo gobolka laba degmo oo gobolka bakoola iyo laba degmo oo gobolka shabeellada hoose ayay ku hareen ayagana waxaan jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan loo xoreeyo markii reformka ciidamadaas ay dhammaadaan sida tiyaglow iyo rabdhowra iyo labada degmo ee shabeellada hoose intaba waxaan jecelnahay inkastoo hadda ciidanka hadda inta joogo ay ayaga gobolka bakool ay u quseeyo shabeellada hoose ciidamada joogana waxaan kala hadli doonaa howlgallada socda dowladda federaalk ee soomaaliya ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay ku celceliyeen inay bilaabayan howlgallo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab oo wadooyinka laisugu furayo ha yeeshee taas aysan weli dhaqangelin madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka turkiga anise cali xuseen madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa wafdi uu hogaaminaya oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo ganacsato ayaa u ambabaxay wadanka turkiga halkaasi oo ay kaga qaybgalayaan shirka maalgashiga dalka turkiga ee afrika madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa ka warbixiyey safirka oo uu ku aadaya isaga iyo wafdigiisa dalka turkiga waxa aan halkan idinla wadaagayaa safar yar oo aan ku tegi doono dalka turkiga oo uu rajeedkiisu tahay shirka dhacaya turkiga oo lagu casuumay dowladaha afrika badidooda shirkani waxa uu runtii daba joogaa kii ka dhacay puntland oo uu farxad gelinayso shacabkeena iyo beesha caalamka wafdi baa ila socda oo isugu jira puntland iyo ganacsato oo casuumaad ka helay dowladda iyo ganacsatada turkiga waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in puntland daafaha dunida laga bartay gaar ahaana maalgashiyada oo runtii aan codsiyo badan ka helayno ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa sheegay in puntland ay soo dhoweynayso cid kasta oo maalgashanaysa adduunka uu u arkay nabadgelyada taalla dowladda iyo ballanqaadayaasha inay sii ilaalin doonto madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash waxaa garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir kusii sagootiyey xubno ka tirsan golayaasha dowladda puntland saraakiil iyo ciidamo iyo mas-uuliyiin kale guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaa ku dhan saaxiibada aynu jecelnahay oo warka habeeneed kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxayn la socodsiinaysay anigoo ah sabriin xasan maxamed waxaa soo saaray jile jaamac jile intaan ku kulmi doonaa warka warka xiga sidaas iyo ammaano alla